إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا والنساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أشتق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياك اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم واستهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين intaa kadib walaalayaal sidaa walaalkay sheekh maxamedba uu sheegay wax lagu farxo weeye intanoo dhallinyaro ah oo isugu yimi inay wax un dhegaystaan waxaa loo sheegayaa ayuu badan ninbeeh khayr usoo diyaargaroobay wax runtii aynu ku farxayno weeyaan waa bushra saara bushaaro khayr lehoo tilmaamaysa islaamku in sida dadka qaar moodayaan iyo diinta islaamku aanay ahayn laakiin wakhtiyo badanoo dadka qaarkood ay qoosteen in haddana bushaarooyin badani ay jiraan waayo sidaynu ogsoonnahay marka loo noqdo dhowr iyo toddobaatankii dhowr iyo siddeetankii waa la garan karayaa runtii dadkii wakhtigaa joogay iqbaalka diinta loo lahaa ina uu yaraa inta diinta u helan inay dhegaystaan ama faa'iidaystaan ama faa'iideeyaanna ololaha lagu hayay marka alxamdulilah taasi waa mid lagu farxo wax laga naxo weeye marka aad aragto intanin ku dhow oo garoommada isboortiska iyo ciyaaraha kusii qulqulaya iyaga oo hablo yaryar faraqyada haysta ama ay isjiidanayaan oo ay isla labanlagdoonayaan wax laga naxo weeye mar labaad wax laga naxo weeye intiinan ilaagama ku dhow oo goobaha filimada iyo waxa qaaqaawo lagu daawanayo ama wakhtiguna ku lumaya akhlaaqduna ay ku lumayso intaasoo ku shubmaysa kolka la arkana wax laga naxa weeye waxaan se rajaynayaa haddii ilaahay ka dhigo in arrintaa u feejignaataanoo sidan aa khayrka ugu heelan tihiin qaadashadiisa in aa ugu heelanaataan gudbintiisana allahayna waafajiyo dhammaanteen waxaan filayaa intiina halkaa fadhida dul iyo hoosba ama masjidka hareerihiisa hadduu mid waliba iska xil saaro dhallinyarada magaalada joogta afar ka midahuun inuu ku quusto oo lixda bilood ee soo socota uu masjidka iyo xalqadaha iyo goobaha khayr kale uu keeno intee in leegba cadadku noqon lahaabaa u malaynaysa intanoo lagu dhuftay intaa ee afartaa marka inaad niyootaan qolada tabliiqa markay soo wadaan wadaane loo aamuso ee afar sano ay ka soo bilaabaan saddexda cisho ay marsiin waayaan ayaa marka dambe ay yidhaahdaan niyooda uun inaad niyooteen bay ila tahay ama go-aansateen soo saa maha walaalayaa baaraka allaahu fiikum iyada laftigeedu waa ballanqaad wey aynu ku bilownay kelmadeenna arrintuna ma aha uun in wax la faa'iidaysto qofku hadduu wax faa'iidaysto wax faa'iidaysto oo cilmiga ururiyo oo ururiyo waxaa laga yaabaa marka dambe inuu ismaaxdumiyo ama uu noqdo zay almaktaba taqcudu bilcilmi walaa tunshir sida maktabadaa cilmiga la fadhida ee aan waxba gudbinaynin waxna faafinaynin taa looma baahna ammaano weyn baa ina saaran waynu ku bilaabaynaa shabaabow waxalla wixii aad faa'iidaysatay inaad adiguna dadka u faa'iidayn karto cilmigu aqoontu waxay barako ku yeelataa alifaada walistifaada markay wada socdaan inaad waxna faa'iidaysanayso waxna faa'iidaynayso intaa marka aan kaga gudbo dareenka jalsadda aynu leenahay waxaan ka cudur daaran lahaa kollay mowduucu sida uu ballaadhan yahay iyo diyaarintii ku fillayd inaanan jaanis u helin waayo lixdan maalmoodba qofku markuu macallin yahay ee duruus kale uu diyaarinayo dariska ka dul yimaadaa waxa uu noqonayaa runtii midaan diyaarintii loo baahnaa helin taasina waa mid weeye ninbaase waxaa la yidhi qulhuwalluhu wax ku meheriyey wax kaluu garan waayo malaha wax ku meheriyoo berigii meherkuba iska adkaa iyo axkaamta markaasaa waxaa la yidhi war bala kugu dhacday ma qulhuwallaad wax ku meherisa oo miyuu uga darayaa buuli qulhuwallaha markii horeba bilaa qulhuwallay ku wada socdeen hadaan qulhuwalle ku soo biiriyey dee miyuu uga daraya marka waxaan rajaynayaa wakhtiga oo kooban daraaddeed inaha aynu sheegnaa inay noqoto un isbaraarujin min baab wadakir fa ina adikraa tanfacu lmu'miniin waani waanadu waxa ay anfacdaa qalbigoodana dhaqaajisaa dadka iimaanka leh iimaanka ayaa dhadhanka u sameeya waanada marka imaa wax aad taqaana in laguu sii adkeeyo wa imaa wax kugu qalloocnaa in laguu saxo wa imaa in laguu soo biiriyo wax cusub intaasumuu noqdaa asalkeedabana waano qur-aan iyo xadiid ay ku jiraan lama fudaysan karo intaa markaan kasoo gudubno walaalayaal shabaabka ama dhallinyarada sidaa sheekhuba hore uu muqadamada ugu sheegay marxaladaa maanta ah ku jirtaa waa marxalad lagu tirin karo inay ka mid tahay min nicam illaahi tacaala alkubraa cala alcibaad nicmooyinka waaweyn ee ilaahay uu addoommaha siiyo nicmooyinka ilaahay oo addoommaha waxaa laga yaabaa marka saa laydin eego nin ninka cirada lihi wuu iska libdhayaa laakiin dee ragga meesha soo fadhiya waa daayar inta udhaxaysa soddon jir iyo shan iyo toban jir ama afartan jir iyo dhowr iyo toban jir marxalad aad iyo aad loogu laxajeclaabo weeye dadka waxay tilmaamaan ummadahan gaaladu marka ay leeyihiin cudurkan aidiska ay ka hadlayaan cudurkaasi waxa uu khatar ku leeyahay baydhaah altabaqa alcaamila min alumam ummadaha inta tamarisa oo cimrigaa aynu sheegnayah ayuu arax jabiyaayo uu boqongooyaa marka nasiib darrada uu leeyahay ayaa runtii taasi ay dheeraad la tahay bay dhaaheen haddaba marxaladaas marxalatu shabaab qofku wakhtigaa dhallinyaronimada uu ku sugan yahay diinteenna islaamku si gaara bay u qiimaysa oo aan habboonayn runtii inaa iska dhaga tirtaan mudan in loo fiirsado oo la dhugto aada loo dhadhamiyo qur-aan iyo xadiidba haddaad eegto qofka dhallinyarada ah ee diin leh ee qiyam lehee toosan qiimo dheeraada buu ka leeyahay qofka kale cirowga ah wanaaggiisaa wanaagga kale ka dheer dadaalkiisaa dadaalka kale ka qiimo badan qur-aanku marar badan buu xusaa alfitya waalfata innahum fityatun aamanuu birabbihim wasidnaahum hudaa waxaa lagu qiimaynaya waa dhallinyara ayaa ilahay uu ku bilaabay aayaddaa suuratlkahfi ku sugan shabaab bay ahaayeen ilaahay rumeeyey oo tallaabadii loo baahnaa qaaday anna hanuun baan u kordhiyey baa ilaha wey halkaa waxaad ka faa'iidaysanaysaa ilaahay markaad u soo jeedsato isaguna inuu kuu soo jeedsanayo khayrkaad bilowday uu ku dhammaystirayo nebiyullaahi ibraahim calayhi salaam markuu ilaahay ka warramaya dagaalkii dhex maray isaga iyo ummaddiisii ka hor jeeday waxa uu ihi qisadoodii buu ilahay ka warramaya wuxuu leeyay samicnaa fatan yadkuruhum yuqaalu lahu ibraahim erayga fata ayaa ku jira id qaala lifataahu laa abraxu xataa abluqa majmaca albaxrayni aw amdiya xuquba ninkii dhallinyarada ahaa la socday qur-aanku lafdulfata buu xusaya waxaaba faan ugu filan marxaladda iyada ah iyo wanaag nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam wuxuu tilmaamay maalin dadku aad iyo aad u rafaadsan yahay dhibaataduna ay aad u badan tahay bacadka iyo kulaylkiisuna uu aad u badan yahay dhididkuna uu dadka qof walba dembigiisu intuu ahaa u gaadhay meel in loo hadhaynayo toddoba qof oo dadka laga soo xulay toddobadaa maxaa kow ka ahaa imaamun caadil madaxweyne caadilahoo goormuu caadil noqon karaa diinta ilaahay sida uu dadka ugu dhaqayo ku qabowsaday oo aqoonu leh marxalada labaad waa kuma washaabun nasha'a fii cibaadati rabbi aw fii cibaadati illaah qof dhallinyaro ah shaab waa erey loo isticmaalo labka wakadalika shaaba inantii dhallinyarada ahaydna waa la mid waayo nusuusteennu in fara badan bay tilmaantaa ragga iyada oo la raacinayo dumarkiina min baabi labada qoloba ay wada socdaan marka laega cilmiga usuulka waa masale macruufa marka haddii inankii la sheegay dhallinyarada aha inantiina waa la mid qof dhallinyaro ah oo ku barbaaray ilaahay cibaadadiisa bal halkee darajaduu taagan yahay eg dadka kale o dhami way ka sii dambeeyaan shanta qolee kale way ka dambeeyaan marxaladii labaad madaxweynihii buu ku xigaa acyaantii kale iyo qofkii adduunkiisa quudhay iyo qofkii naftiisa difaacay iyo qofkii cabsida ilaahay iyo khushuucda ay ku jirtay marxaladda u horaysa tan labaad buu ku jiraa washaabu nashaa fii cibaadat illaah marxaladaasi waa nicmooyinka la isweydiin doono ayay ka mid tahay nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu tilmaamayaa maalinta qiyaamaha marka ummadda qubuurta laga soo saaro afar su-aaloodoo deg degaa loo dhiibayaa laba ka midaba cimriga ku saabsan midi waxa ay tahay dhallinyaranimadiisii qofkani wuxuu ku dhammeeyey arrintaabal ka fiirsada sii diyaarso qof walowba dhallinyaranimadaadii maxaad ku dhammaysay ma waxaad ku dhammaysay talow ciyaar ma waxaad ku dhammaysay bilaa macne ma waxaad ku dhammaysay balwad ma waxaad ku dhammaysay cilmi iyo dacwad iyo cibaado arrintaas su-aashaa waxaad ilaahay ugu jawaabi lahayd waa laga sugayaa qofka marka marxaladaas qofku waxa uu gartaa marka uu ka foorarsado koritaan buu qofku ku jiraa wuu istaagayaa sida buurtaa marna lasii fananayo dusheeda laysu taagayo laga foorarsanayo sidaas weeye ilaahay baa wuxu uhi waman nucamirhu nunakishu fi lkhalq qofka aan cimri siiyo haddana abuurkiisa dib un baan u celin doonaa maalinta qofku nicmadaa uu dareemayaa waa maalinta marxaladaa shabaabka u weydaarto marxaladaa shabaabka ee qofka tamartiisu ay badanta wayaxtaaj ilaa daaqaatin yufajiruha ee uu aad u xiisaynayo tamar badan oo ku jirta inuu qarxiyo marxaladaa marka uu qofku dhaafaa buu garan doonaa ninkii shaacirkaa beydkaa wada hayseen alaa layta shabaaba yacuudu yowman fa uhbirahu bima facala almashiinu armay soo noqota buu leeyahay shabaabnimadii ragga qaarkoodoo dee halkan dhallinyarada cuslaatay ee daada isku riixriix gabaygaasi waa khusaynaya adhallinyaranimadii may soo noqoto bal waxay ciradii samaysay aan u warramaya markaynu taa ka soo gudubno caqabadahan imika halkan la sheegaya ama taxadiyaadba lagu sheegay macnaheedu waxa weeyaan waxa qofka ka hortaagan inuu horumaro shabaabku inay adduunyada ka horumaraan oo aakhiro ay ka horumaraan oo ay diin iyo dunyaba ka horumaraan waxyaabaha ka hortaagan baynu qaar ka mid a sardin doonaa ama tirin doonaa inta wakhtigu inoo saamaxa insha allahu tacaala taa macnaheedu waxa weeye culimmada mufakiriintu marar badan mowduucan kolkay ka hadlayaan shabaaba dacwa ama shabaabka diinta u heelan ee qiiro diineed ay ku jirto caqabadaha hortaagan bay kusoo ururiyaan innagu laakiin wixii inooga muuqda bal innagoo waaqiceennana wax ka eegayna waxaynu ku dari doonnaa mid masjid ku jira iyo mid ka baxsanba mushkiladda caqabada jirta ee horumarka diin iyo dunyaba dadkan ka hortaagan inaynu wax ka xusno haddii ilaahay ka dhigo inta waqtigu noo saamaxa insha allahu tacaala qofka bani aadamkaahi haddii la dooransiiyo la yidhaahdo hebelow iyo maad jeceshahay inaad horumarto iyo inaad hadho muxuu odhanayaa qofka jaahil kasta ha ahaado laakiin haddii la yidhaha miyaad horu maraysaa mise waad hadhaysaa waxa uu leeya maya waan horu marayaa xageedaan u hadhaa ma hadhaya waan horumarayaa buu leeyahay laakiin sababteebuu ku horumarayaa horumarku laakiin muxuu noqon karaa taasi runtii waxay u baahan tahay waa waxyaabahan aynu ka warramayno qayb ka mid a si kale haddii loo eego caqabaadka marka la leeyahay waxa halkaa kaaga muuqanaya inaynu waddo hayno intaynu halkan maalmaha yare halkan aynu marayno waddaynu haynaa waddadaa waxaynu u haynaa ilaahay saynu ula kulmi lahay subxaanahu wa tacaala jannadiisa sidaynu u heli lahayn raalli noqoshihiisa sidaynu u heli lahayn waddadaas waxay leedahay waxyaabo badan oo caqabaadoo ku hortaagan waxay leedahay waxyaabo nasacaad oo qofka inta ay qabtaan dib u soo dhufanayo oo dhinacaa uga duwaya waxyaabo dawaafica bay leedahay oo qofka turunturaynayo hore u riixaya marka guud ahaanba intaa la isu geeyo inaanay waddada mariddeedu sahlanayn baad halkaa ka arkaysa laakiin aad ku talagalayso jidkaa ilaahay aad kula kulmayso ee islaamka ah ee aad ku raaligelinayso markaad hayso waxaanoo caqabada iyo waxaanoo mushkilada inaad ku baraarugsan tahay oo markay mid ka mid ihi kaa hor timaado sidaad uga gudbi lahayd eed uga tallaabsan lahayd waa inaad ogaataa caqabaadkaas dhowr baynu ka soo qaadan lahay nafta iyo shaydaanku waa mid akhlaaqda inxilaalu lkhuluq akhlaaqdoo leh xataa waa mid ummadaha muslimiinta dadka u taliya oo iyaga laftigoodu mararka qaarkood caqaba noqdaa waa ka mid ummadaha shisheeya shisheeye ee gaalada iyo duulimaadka maskaxeeda ay ku hayaan dadka muslimiinta waa mid quusta dadka muslimiinta ah shabaabkoodu ama guud ahaanba ay quusanayaan iyaduna caqabaadka ayay ka mid tahay waaya waxaan la iska indhatiri karaynoo qiimaynta kow ka gelaya marka caqabadahan laga hadlayo caqabada ugu adag ee qofka hor joogsan kartae horumarka diin iyo dunyaba ka hor joogsan karaa waxa weeye annafsu waashaytaan ummadaha kale haddii la weydiiye waxyaabo kale iyagu sheegaya laakiin inagu halka aynu ka bilaabaynaa waa halkaa qur-aanka kariimka ah iyo sunnaha nebiga calayhi salaatu wasalaam saxiixa ah oo ina barayo halkaasaa kow ka ah arrintaasi inay jirto oo ta shaydaanku ay kow ka tahay oo keligeen aynaan ahayn ee layna weheliyo ilaahay baa qur-aankiisa aad ugaga warramay inteebaa shaydaanka iyo digniintiisa aayaadka qur-aanka ay ka warrameen dee qofka akhriyaa wuu garan karayaa suuradaha u horreeya ilaa kuwa u dambeeya wuu ku jiraa shaydaanka digniintiisa iyo khatarta uu leeyahy waxa uu qur-aanku xusayaa isagoo ilaahay hor taagan oan kaba dhaqaaqin ayuu hortiisa ka dhaaranaya wuxuu u dhaaranayaana waa innaga wuxuu u dhaaranayaana waa innaga oo weliba kow uu ka yahay qofka dhallinyarada ah ee daaqada iyo tamarta leh tamarta badan ee ku jirto waxa uu leeyahy qaala fabimaa aqwaytanii laaqcudanna lahum siraataka almustaqiim luminta aadi lumisay daraaddeed aniga oo taa ka jawaabaya waxaan u fadhiisanayaa jidka ay dadku kuu soo marayaan halkaa waan fadhiyaa jidgoynta u weyn iyo dhuljiifka u weyn shaydaan buu noqday jidkaaga toosan baan ayaan u fadhiisan doonaa xagga hore iyo xagga dambe iyo hareerahana waan kaga iman macnaha col aan ka gaabsanayn dadka inuu cidhibtooda gooyo inuu yahay buu caddeeyey mar labaad uu dhaaranayaa qaala rabbi bimaa aqwaytanii lausayinanna lahum fi lard walauwiyannahum ajmaciin ilaa cibaadaka minhum lmukhlasiin ilaahayo waxaan u qurxin doonaa dhulka aakhira uma qurxinayo jannada uma qurxinayo camalka wanaagsan uma qurxinayo shaydaanku laakiin waxa uu qurxinayaa macaasida dhulka taalla iyo fasaadka iyo dunuubta waa kuwa culamaa suluug marka ka warramaya yidhaahda diinta ilaahay iyo cibaadada iyo waxyiga samaawiga haddii sidiisaa shaydaanku uu ka dayn lahaa waxa uu ku hayo la akaba annaasu calayh arrimahaasoo dhan ama shayga xaqa ah iyo fidrada dadku waxa way ku dhegi lahaayeen waayo waxaa iswaafaqsan fidradoodii iyo iyo diintanoo diinulfidra laakiin had iyo shee had iyo jeer sidan ku sugan aayadda shaydaanku wuxuu isku dayayaa shayga xaqa inuu burush madow mariyo qofka aada uga eriyo an yunafir annaasa cala alxaq waxa wanaagsan inuu uqurwaxa xuna inuu qurxiyo taasuu isku dayayaa waxa uu tilmaamayaa inuu dhammaantood lumin doono inta addoommaha ilaahay mooyaane innagu waxaynu doonaynaa inu isku waanaynayna caawa an nakuuna min cibaadi illaahi almukhlasiin allahuma ajcalna min haaulaa'i waxaynu ku ducaysanaynaa kuwaa shaydaanku uu ka quustay ee uu hi ilaahayow kuwaa waan ka gacan taagto iyaga kari kari maayo kuwa inaynu ka mid noqonno ayaynu ilaahayna baryaynaa inana ku dadaalaynaa waxaa qur-aanku taa ka warran inuu caqabad khatar a yahay waxa uu ka warramay qur-aanku bal siyaabaha looga baxsan karo ile mushkiladii haddii la sheego qur-aanku had iyo jeer xalkeedana wuu raaciyaa waa arrin u baahan inaynu ku baraarugsanno dawadii daa iyo cudurkiiyo markuu qur-aanku tilmaamay dawadii buu raacinaya marka u horeyse qur-aanku waxa uu inagu waaniyey inaynu ka dhiganno shaydaanka cadow shaydaanka inaynu cadow ka dhiganno oo inaan is-elowsin dadka qaarkood baaba yidhaha shaydaanba ma jiraba dadka yidhahda waxbaanu baranay gaaladu ay waxu sheeg sheegeen waxay yidhahdaan wax shaydaan la yidhaahdaaba ma jiraba dee maynu aragno isagoo wax inagu akhriyayo oo sidan yeelaya maynu aragno inooma muuqdo dee kuwaas waa noocii itaabsiid oo iyaga waxba ka dhagaysan mayno nooca itaabsiida itaabsiidaas horaa loo eedoo shuuciyadii baa eeday kaa waynu ka hadhnay marka inaynu rumayno inuu jiro ilaahay baa inooga warramay kitaabka kariimka waaqicaa lagu arkayaa arrinaan taasi muran lahayn weeye inaynu ka dhiganno shaydaanka inuu yahay cadow jira oaan la iska indhatiri karin kow ah ilaahay baa wuxuu uhi inna ashaydaana lakum caduw faatakiduuhu caduwa kaasi cadow buu idin yaho anaa ka war keenay oo idin sheegaye cadow ka dhigta innamaa yadcuu xisbahu liyakuunuu min asxaabi saciir kooxdiisana halku ugu baaqayo ugu yeedhayaa waa inay naarta galaan nacuudu billahi min hada saciir taasi waa midh asalkeedaba haddii iminka laguu soo digoo cadow laguu sheego qof bani aadami uu kuu sheego weliba hadalkiisa aad u qiimayn aad aadaad u qiimaynayso waad dhegaysataa alaabtaad ka urursataa ama waad istifaacdaa ilaahii subxaanahu watacaala alcaliimu alkhabiir ayaa cadaawadda inooga warramaya waa inaynaan fudaydsanin horta taa ku talagallaa in layna weheliyo keligeen aynaan ahayn laba qolaynuu dhaxaynaa malaa'igtii ilaahay waxa wanaagsan ku farxaya inagu wehelinaya inala jecel iyo shaydaankaas oo dhinaca sharka inoo jiidayo oo dhiiggeenna dhex qaadaya oo bakteriyada khatarta badan ee qofka dilaysa ka khatar badan isaguna labadaasaynu udhaxaynaa marka inaynu cidda wanaagsanna uhiilina cidda xunna ka beri noqono midda labaad ee aynu kaga badbaadi karayna xalkuu noqonaya waxa weye alistiqaamatu cala almanhaji alrabbaani manhajka ilaahay uu dhigay ee la marayo ee ilaahay raali noqoshihiisa iyo jannadiisa ina gaadhsiinaya shabaabow waa inaynu ku eegaanaa oo aynu ku toosnaanaa ilahay baa wuxu uhi alam achad ilaykum ya banii aadama anlaa tacbudu shayطaan inahu lakum caduwun mubiin wa an icbuduunii hada siraatu mustaqiim cadaawadiisii markuu ilahay sheegay wuxuu hi icaabudo jidkaa ku toosnaada waxa saddexaad aynu kaga badbaadi karaynaa tacmiiqu liimaani billahi waltawakuli calayh inaynu rumaynta aynu ilaahay rumaysannahay ay noqoto mid qalbigeenna ku degta oo aanu iimaanku safbar inagu noqon sheegashana inagu noqonin laakiin iimaan qawiya ilaahay raalli ka yahay wanaagsan kii layna faray ah iyo inaynu ilaahay ku tiirsanno inaynu noqonno dad alla yaqaana oo ilaahayna ku tiirsanoo tala saartay ilaahay baa sidaa inagu waaniyo waxau idhi innahu laysa lahu sulطaanun cala aladiina aamanuu wa calaa rabbihim yatawakkaluun awood kuma laha shaydaanku dadka iimaanna leh ilaahayna tala saartay rabbunaa saasuu leeyahay subxaana wa tacaala marka inaad iimaan yeelato naftaada iyo iimaankaaga aanad cuskanin keliyahe ilaahayna aynu ku tiirsanno cilaajka iyo dawada waxaa ka mid a alisticaadatu billaah bacda nasqi minhu shaydaanku had iyo jeer weerar buu inagu hayaa waa ina gujagujaynayaa marka hujuumkiisu uu kugu yimaada iyo waswaaskiisu xaggaad u cararaysa waxaad u cararaysaa ilaahay subxaana wa tacaala waa ay ilaahay u abuuray aygana cidda wadataa la ydhaha iga jooji waxaa laga yaabaa hadduu iminka aygu ku soo weeraro oo aad hadal badan tidha ama aad qaylisa inaanu ku daynin dad kale haddaad la hadashaa tidha iga joojiya inaanu kaa joojinin laakiin kii af yaqaanay istaari yaqaanay markaad tidhaahdo war bal magacaad ugu yeedhi jirta iyo wixii aad ku odhan jirtay markaad dadka ka joojinayso ku dheh inuu kelmad yidhaahdo kaa joogsado ilaahay baa inaga joojin karaa waa matalka ay ka bixiyeen culamaa usuluub sidaa darteed baa ilaahay waxa uu leeyahay ina aladiina itaqow iida massahum daa'ifun min ashayطaani tadakaruu faidaa hum mubsiruun dadka ilaahay ka cabsanaya marka shaydaanku uu gujiyo uu sillanaado qofkaasi ilaahay buu xusuusanaya markaasuu xaqii arkaya markaasuu xaqii arkaya wa ikhwaanuhum yamuduunahum fi lghay uma laa yuqsiruun walaalaha shaydaanku baadilkay kusii soconaya kamana gaabsanaya dadkii labadaa qaybood buu noqday marka gujada shaydaanku way noocyo badan tahay cadhadiibaa ka mida kibirkiibaa ka mida anaaniyadiiyo isla weynaantiibaa ka mida wax fara badan oo cudurrada qalbiga ah marka aad aragtay inay kula soo kaceen oo wax kusoo haraaciyayaan isagiibaa bilaabay irbadiisii uu kugu mudaye inaad ilaahay ka magan gasho tacmiiqu taqwa allaahi fi siri walcalan alla kacabsiga aynu ilaahay ka cabsanayno waa inu qalbigeennana degaa dhaqankeennana ka muuqdaa siyaabahaynu shaydaanka kaga magangelayno wey taana aynu adkaynaa ilaahay baa wuxuu uhi waimaa yunsiyannaka shaytaanu falaa taqcud bacda dikraa maca alqawmi aldaalimiin sidii wanaagsanayd haddaa shaydaanku uu ku ilowsiiyo marka aad xusuusato markaad xusuusato ilaahay hala sii fadhiin dadka daalimiinta ah dadka daalimiintii markay xumaan wadaan waxaa kuu qurxinaya shaydaanka inaad la fadhiisato oo aad iska ag joogto oo aad iska weeshato oo ehelkiibayyihin oo saaxiibadayibay aheenoo dhib ma laha oo inaad ka ag dhawaato ood ka wajihasho wax badan buu akhriyaya laakiin markaad ogaato balaayada lagu dhex jiro waxaad kaga beri noqon karaysaabaa ilahay uhi inaad ka baxdo oo goobta aad ka kacdo waaya kaasi waa shaydaanki arrintaa inaynu ku baraarugsannaana waa lagama maarmaan ilaahay aynu ka magangallo isticaadadii aynu badinno sidii shaydaanka looga dayran lahaana aynu ilaahay uga dayran lahayn inaynu aada ugu dadaalno arrinta labaad waxa weeyaan taxadiga labaad waa annafs nafta qofka ku jirta nafta qur-aanku kolkaynu eegno saddex qaybood buu qaybiyey alammaara waalmudma'inna wallawaama alammaara wallawaama waalmudma'inna qur-aanku magacyada uu bixiyey waa saddexdaa qaybood mid ammaaro ahoo waxa xun ku faraysa iyo mid lawaamo ahoo qofka canaananaysa iyo mid xasiloon oo cagadhigatay dikriga ilaahay iyo alla kacabsiga ku cagadhigatay oo bushaaraysatay culimmadu markii ay tacriifinayeen waxay ku tilmaameen annafsu lawaam annafsu alammaara waa sida ay sheegaysa dee aayaddaa ku sugan suuratu yuusuf ina annafsa laammaaratun bisuu ilaa maa raxima rabbi naftu xumaantay qofka faraysaa ilaa cid ilaahay u naxariisto uu ka dhaciyo mooyaane waxay ku tilmaameen hiya hayru lmuxasanati biliimaan wahayru lmutaxaqiqati bitaqwa wahayru lmultasimati biddiin naftan ammaarada ahi waa ta aanu iimaanku qalcadu ahayn waa ta aan isku qurxinin alla kacabsiga waa ta aan laasimin oon ku dhaqmin diinta islaamka naftu marka ay sidaa diin uga dhar la'dahay ama diintu safmar ay ku tahay daciif ay ku tahay naftaa waxaa la yidhaahdaa alammaara wixii xunoo dhan bay ku faraysa allawaama waa taa ilaahay uu ku sheegay suurat lqiyaama bilowgeeda laa uqsimu binnafsi allawaama waxa ilaahay ku dhaartay naftaasuu ku dhaartay allawaama waxay ku tacriifiyeen iyadana culimmadu hiya alatii taluumu saaxibaha calaa maa faat wa tamdamu shar lima facalta wacala alkhayri lima lam tastakfir minhu waxa weeye naftaa qofka canaananaysaa ee saaxiibkeeda ku canaananaysaa wixii khayr ahaa ee ka tegey wixii khayr waa qof xisaabtamaya naftiisana waa naf xisaabtamaysa wey wixii khayr ahaa ee dhaafay ayuu qofkani ka walaacaya wixii shar ahaa ee la yimid buu aad iyo aad ayuu uga murugaysan yahay waa qof miisaan haysto oo leh talow maanta maxaa samaysay talow bishan maxaa samaysay talow sanadkan maxaa kaa dhacay maxaase kuu kordhay qofka sidaa u xisaabtamaya naftiisii lagu tilmaami karaa inay tahay allawaama almudma'inna waxay ku tacriifiyeen culimmadu hiya alatii istaqarat wa habatat cala aliimaani waltaqwa waalislaam waa mid biyo dhigtay oo cagadhigatay oo ku xasishay iimaanka alla kacabsiga islaamnimada allaahumma ajcal nufuusana haadi ilaahay uu naftayada taa ka dhig saddexda qayboodba qur-aanku wuu sheegay sidaa darteed hadduu qofku isweydiiyu idhahdo war maxaa shaydaanka laynoogu soo daayay war maxaa nafteenni caynkan looga dhigay war muu ilaahay naga dhigo nafaheenoo dhanna kuwa mudmaydna ah shaydaankiina uu kaba dhigaba mid inaga hadha oo xaaladeennuba si caadi ay noqoto waxaanoo laynagu soo furay waa max hadduu qofku taa isweydiiyo waxaad fahmaysaa ama ay tahay jawaabtu halkaad joogtaa waa meelma halkaad joogto waa adduunyo halkaad joogtaa waa meel lagu imtixaanan yahay waa meel la doonaya dadka intoo la kala shaandheeyo in saafiyihiina inay socoto inta buunshahayna inay hadho maaha jannadii halkani maaha meeshii lagu raaxaysanayay maaha meeshii lagu nasanayay laakiin waa meeshii imtixaanka qofku hadduu dareensan yahay halkan in la dhargayo oo la iska dhaqanayo oo la raaxaysanayo oo la dhiganayo qalad buu fahamsan yahay nolosha gebigeedu waa mid transit baynu maraynaa inaad saa u fahamtaaba ayaa muhiima waa meel la doonaya tijaabada in qolana socoto qolana hadho sunnadii ilaahaybaa sidaasa imtixaankaasaynu maraynaa markay taa tahay waxaynu ku imtixaananahay oo laynagu tijaabinaya mashqaca laynagu tijaabinaya shaandhada layna marinayaaba waa shaydaankan iyo nafta waa wax dadkii lagu kala reebayaba laakiin ilaahay ma dayicin dee dadkii aaliyad buu siiyey waxa ilaahay uu siiyey agab iyo wax ay kaga gaashaaman karaan shaydaankan iyo naftan caqabadaha aynu tirinayno kow ka ah actaaha xuriyat alikhtiyaar qofkii ilaahay wuxuu siiyey inuu wax dooran karo inuu wax dooran karo sharkii iyo khayrkiibaa isu barbaryaalle inuu khayrkana qaadan karo sharkana ka baydhi karo ilaahay baa wuxuu ihi innaa khalaqna alinsaana min nutfatin amshaajin nabtaliih aayadda qaybteeda hore hal ataa cala alinsaana xiinun min addahri lam yakun shay-an madkuura innaa khalaqna alinsaana min nutfatin amshaajin nabtaliihi fajacalnaahu samiican basiira innaa hadaynaahu sabiila imaa shaakiran wa imaa kafuuran aayaddu waxay tilmaamaysaa inuu ilaahay siiye qofkii samac alsamcu waalbashar waa garaadkii iyo madaarigtii iyo caqligii iyo xiskii baa ilaha u siiyey wuu diyaariyey markaasaa wuxuu galayaa tijaabo nabtaliih waanu tijaabinaynaa wuxuu noqonayaa shaakir buu noqonayaa mid ilaahay ku mahadnaqo nicmooyinkiisaa ka mahadnaqo garta wixii loo abuuray ama wuxuu noqonayaa mid gaalooba labadaa mid marka waxaad arkaysaa xoriyatan ikhtiyaar baa la siiyey ilaahay wuxuu siiyey actaaha quwat aliraada waa waa awood uu wax ku dooran karo ayaa insaankii la siiyey وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى لبدا قيبود سورة قيبتي تنبي لها وكشاغي أما من خاف أما من ضغى يا أما من خاف لبدا ميدون بنقنيا ميد كبرو حتى تلابة يا ميد لها كعصرة أعطاها محاكمة العقل عقل هي وحبدا حكومية أو وحبدا ميسام كرية أيا إلهي وسي علمي جيبو سيو عقلك كرية wakadalika actaaha safaa alfidra fidro wanaagsan oo aan waxba ku ladhnayn ayaa ilaahay uu qofkii adduunyada ku keenay haddii la isweydiiya adduunyada ilaahay qofka magaal buu ku keenay mise iimaan maxay ku jawaabaynaa magaalnimu ilaahay qofka halkan ku keenay iyo diinlaan mise wuxuu ku keenay diin iyo iimaan ilaahay wuxuu ku keenay diin iyo iimaan ma daliilu calaa dalik maxaa u daliila ilaahay baa wuxuu uhi fidrat allah allatii fatara annaasa calayha laa tabdiila likhalqi illaah dalika addiin lqayim waa fidradii wanaagsanaydee ilaahay khalqiga uu ku abuuray fatara annaasa calayha yaan la doorin ilahay wuxuu leeyay fidradayda ayaa abuurkaa wanaagsan iyo diintaasan yaan la iga doorin diinta toosani waa taa rasuulku sala allahu calayhi wasalam dee waa ka tilmaamaya kullu mawluudin yuuladu cala alfidra faabawaahu yuhawidaanihi aw yunasiraanihi aw yumajisaanihi qof kasta oo la dhalaya imaan baa lagu dhalayaa diin baa lagu dhalayaa diintii islaamka isagoo haysta laakiin deegaanka uu ku nooliyay ama dadka dhalee waalidka u ah ayaa doorinaya marka taasi waa arrin aad iyo aad u muhiima aayaadkana sidaasaa ilaahay uu inoo barayaa labada taxadiyaadka kowka ama caqabaadka waa labadaa dadku waxyaabo badan bay sheegaan iyagoo labadan iska dhegamarinaya oo aan soo qaadanayni laakiin ciddii miqyaas diiniya sidata miisaan sharciya wax ku eegaysa labadan arrimoodee qur-aanku uu aad uga warramay naftiiyo shaydaanka waxaan la fudaysan karin weeye rasuulullaahi moxamed sala allahu calayhi wasalam isaguna mowduuca nafta ayuu kasii warramayaa waxa uu leeyahy alkayisu man daana nafsah wa camila lima bacda almowt waalcaajizu man atbaca nafsahu hawaaha watamannaa cala allahi alamaani qofka fariidka la ydhaha dimika la weydiiya dadko la ydhaha fariidku waa kuma wallahi dee waa qofka aada u shaqaysta ee qof caadi haddaad weydiiso fariidka muxuu ku jawaabaya dee tilmaanta nebiga inta bixinaysaa waa yarta waa ninka reerkooda u roon ee dhaqashada leh ee rag iska dhiciya ee aan laga liqin ee kada dee waxaynu tirin jirnay wax badan oo ka mid a ayuu qofku u tirinayaa laakiin nebigu tilmaantan uu na siiyey alkayis waa qofka fariidka ahi waxa weeyaan buuhi man daana nafs qofka naftiisa xisaabinaya intaynu nafteenna xisaabina walaalayaa nafteenna intaynu xisaabinaa waynu cunnaa waynu seexanaa waynu soconnaa ninkii nacabka ahaa ee la yidhi maxaad u cadayan weyde dee maalintiina geelaan raacaa buui habeenkiina waan cadayan haddaynu naa nafteenna maxaa loo xisaabin waaye ama aynuu xisaabin weyne in badanoo dadka ka mid waxay odhanayaan dee maalintiina bariiskan ku hawlano waa annagan dee businesskii baanu ku jirnaa waa mashquulsanno xisaabaadkiibaa iska batay habeenkiina waan dhacaaun subaxiina waan kacaun maxaad kaga duwantahay markaa kaa lagu mahmahay man alkayisu man daana nafsa waa qofka naftiisa xisaabiya buu leeyay rasuulku sala allahu calayhi wasalam afar iyo labaatan saacadood baad qofka shaabka ah oo haysataa marxaladii u wanaagsanayd ee kuruska cimriga ahaydda waad maraysaa dirwatu salaami alcumr ayaad maraysaa bal waxaad ku xisaabtantaa afar iyo labaatanka saacadood inteebaad aqoon barataa inteebaad ilaahay caabudaa inteebaad ummad wax u kordhisaa inta kuu tirsani waa intaa yareeba haba badininba haddaad tidhaahdo toban saacadood waxaa la doonayaa macnaha aynu nidhaahne toban saacadood inaad wax barato afar saacadoodna inaad cibaadaysato maxaa soo hadhay markaa afar iyo labaatankii tobanbaa soo hadhay bal tobankaa ama kambaruurso ama seexo ama soco meeshaad doonaysa mar dee weji xalaala markaad u socoto waa wakhti aad seexanayso wakhti aad cid booqanayso wakhti aad nafta u raaxaynayso ka dhig laakiin bal afartaa cibaadada iyo tobankaa waxbarashada iskuulka intee la qaataa iskuulka intan diraasada lagu jira waa mise saacadood dee lix badheh lix ama afar ama shan meelaha afarta kale kuusoo hadhayna xalqadaa kaga faa'iideeya xalqadaa cilmiga kaga faa'iideeya masjidka oo saaxiibbada gada xagga dambe aynu ka sheegi doonaaye xalqadaa kaga faa'iideeya afarta saacadood ee cibaadadana waa intii aad faradka gudanaysay iyo intii aad sunnaha habeen iyo maalinba aad la imanaysa weeye wakhtigaaga marka aad sidaa u qaybiso wakhtigaagu markuu mubarmaj sidaasoo kale u noqdo ayaa lagu xisaabtami karaa cimrigaaga ama aad ku xisaabtami karaysa gaaladu markay ka warramayaan waxay dhahan afar iyo labaatanka saacadood saddex sideedaad baa loo qaybiyaa bay dhahen sideed saacadood waa inuu qofku shaqaystaa fii sabiili hunguri hunguriga orodkiisiibuu sideed ku jirayaa bay dhahan intoo dee haanbaagii yaraa la xambaarto saanwejkiina la qaato ayaa la ordayaa sideed saacadoodna maxaa la qabanayaa waa la dalxiisayaa oo naftaa loo raaxaynayaa bay dhahen sideed saacadood sideedna waa la hurdayaa bay dhahen sideed waa hurdada bay idhaaheen sideedna waa raaxada nafta khaaska ah sideedna waa orodkii hunguriga loo ordayay cilmi ma jiro cibaada ma jirto ilaahay ilaahay oo lala xidhiidhaa ma jirto aakhira ma jirto bal ka warran bal ka warran ayaan darrada intaa la eg laakiin waxaa iyaduna dee ayaan darro kale ah haddii afar iyo labaatankeennii saacadood sideeddii iyagu ay ordayeen ee adduunyada u ordayeenna mafrash iyo qaylaad iyo kursi u raacdo meana kasii musiibo badnayn ilan kani adduunyadii baabu alaabta u sito tuulka intuu u qaatay uu soo kastanayay sideeddii adduunyadana meesha waynu ka saarnay afar iyo labaatankeennii saacadoodba waxay isugu baxeen wax aan tirsanayn fayaa daycata alacmaari tamshi sabahlala imaam shaaibiga qayb muqadamadaasoo runtii aad iyo aad u qiimo badan xagga wacdiga kitaabkiisa qiraa'aadka shaatibiyada ayaa wuxuu leeyahay fayaa daycata alacmaari tamshi sabahlala alla cimrigeenna muxuu dayacan yahay buui waxa uu u shubmayaa sida biyaha oo kale sida biyaha ayuu cimrigeenni u shubmayaa isagoo aan tirsanayn alkayisu man daana nafsah fariid waxaa la yidhahdaa qofka naftiisa xisaabiya buu nebigu leeyahy wa camila lima bacda almowt una camal fala aakhiro eeg nebigu uma u camal fala adduunyada mu odhan laakiin u camal fala buu leeyahy aakhiro caajisna waxaa la yidhaahdaa qofka naftiisa raaciya hawadeena ee yidhaahda naftaydu waxay macnaha naftaydu waa xor wakhtigaygaan qaadanaya waan kayfayaa dhallinyaradeenna waxaynu ka maqalno dee mustaqbalkaygaan leeyahay mustaqbalkayga dee anna wakhtigayga marka aabbaha iyo hooyadu ay wacdiyaan ayaa wuxuu leeyahay aabba iyo hooyo dee wakhtiga hayga qaadin anna waktigaygaan kayfayaaye waalcaajizu man atbaca nafsahu hawaaha watamanaa cala allahi lamaani ilaahayna yidhi diilown kula xidhiidho aan camal lahayn rasuulku sal allahu calayhi wasalam baasha naftu ka sii digayaa waxa uu leeya idaa ra'ayta shuxan mutaacan wa hawan mutabaca wa dunya mu'ahara wa icjaaba kulli dii ra'yin bira'yi facalayka bikhaasati nafsika wa dacanka amra alcaama marka aad aragto bakhaylnimo la isu saxeexay bakhaylnimo la isu saxeexo la isu daayay iyo hawo la raacayo annafsu alammaara naftii xumaanta faraysayoo la isla waafaqay in la raaco oo heshiis lagu qaatay in la raaco adduunyo la doorbido oo aakhiro laga doorbiday oo arrinkii aakhiradaba halkaa la iska dhigay iyo qof waloo ra'yigiisa uu cajabiyey ka madaxdaa ra'yigiisa cajabiyey ka taajirkaa ra'yigiisa cajabiyey ka culimadaa ra'yigiisa cajabiyey raggii rag iyo dumarkii ra'yigooda cajabiyey mid waliba waa aniga iyo annaga ana haahunaabaa socota dee anna waykan anna waykan markay timaaddo arrinkaaga gaarka ah bal ilaaliyo kacaamkaa iska daabuu nebigu uhi calayhi salaatu wasalaam macnaheedu dee xalkiiba adkaaday aqwaasha salafka iyo nafta waxay ka yidhaahdeen wahbulmunabbah baa ka warramayo waxau idhi idaa shakakta fii khayri amrayni fandur abcadaha min hawaak fati laba arrin haddii aad isbarbar dhigtoo tidhaa talowkeebaad qaadataa talowkeebaa khayr badan talowkeebaa wanaagsan miisaan baan ku siinayaa buu miisaankaasi waxa weeye ka naftaadu ay jeclaatay iska dah ka ay naftaada ku soo taagan kaa qaada buui kaasaa khayr badana eeg waa qiyaas waayo naftii kol haddii ay daciif noqotay ka xun bay jeclaanaysaa labada arrimood kaa ay ka soo taagan tahay baa khayra buu leeyahy waxa uu leeyahy suhayl ibnu tustur hawaaka daa'uk fa in khaalaftahu fadawaa'uk hawaaka waa dadka had iyo jeer ilaahay uu xigmadda siiyey waxaa ka soo burqanaysa xigmad dadka qalbigoodu xayiga yahay oo uu nool yahay kelmad xayahoo noolabaa ka soo baxaysa alkalimatu alxaya min alqalbi alxay kelmadda noole waxay ka soo baxaysaa qalbiga nool yu'ti alxikmata man yashaa waman yu'ta alxikmata faqad uutiya khayran kaiira waxa uu leeyahy sheekhaasi hawaaka daa'uka fain khaalaftahu fadawaa'uk hawadaada iyo rabitaankaagu waa cudurkaada macnaha haddaad hawadaada iyo rabitaankaaga iska daba ridood raacdo waa cudurkaaga haddaad khilaaftana waa dawadaada waa naftii ammaarada marka ay ka warramayeen kadalik de ashcaar aada iyo aada u fara badan bay culimmadu ka tirinayaan xuluusha iyo iijaabiyaadka markay culimmadu ka warramayaan waxa kowka abay leeyihinoo naftan lagula dagaalami karayaa weerarka inagu haysa ee xagga xun inoo jiidaysa tacmiiqu liimaan wa an yajcala shaksu nasba caynayhi qowlahu tacaala maa yakuunu min najwa alaaatin ilaa huwa raabicuhum walaa khamsatin ilaa huwa saadisuhum walaa adnaa min dalika walaa akar ilaa huwa macahum aynamaa kaanu qofku waa inuu iimaankiisa isku daya inuu kobciyo waa inuu ilaahay xusuustaa hadalkiisa aayaddaa aynu akhrinay ee ku sugan suuratu qadsamic ee tilmaamaysa cid wal oo koobanba qofka inuu ilaahay weheliyo labada labada uu saddex ku yahay saddexda uu afar ku yahay afarta uu shan ku yahay tiro yar iyo tiro badanba inuu ilaahay weheliyo markaad dareensantay inuu ilaahay ku wehelinayo isagaad iska dhisaysa waaya waxyaabaha dawada u ah arrimahan aynu soo sheegnay waxaa ka mid ah mal lfiraaq bimaa yanfac shabaabow ama dhallinyaroy wakhtiga a haysataan in lagu buuxiyo wax ku anfacaya ama adduunyada ku anfacaya ama aakhira ku anfacaya aan idhaahne labadaba shay ku anfacaya wakhtigaaga adduun iyo aakhiro wax ku anfacaya ku buuxi faraaqa iyo jaaniska aad leedahay dhallinyaronimadiina waad haysataa nicmadii labaadna waad haysataa ee jaaniska ahayd ama gacan bannaanaanta aan idhaahne nicmataani maqbuunun fiihima kaiirun min annaas waa maxay alsixatu waalfaraaq laba nicmoo waaweynoo dadku ay haystaan way ku kadsoon yihiinoo kama faa'iidaysanayaan jaaniska ama faraaqa iyo caafimaadka caafimaadkiina alxamdulilah waa haystaan jaaniskiina waa haystaan taasi waa midh weeye nebigu waxa uu leeyay ixris calaa maa yanfacuk wastacin billaah walaa tacjiz xadiidkii saxiixu muslim ku sugnaa waxa uu leeyahy waxaad ku dadaashaa wixii naftaada anfacaya adduun iyo aakhiraba ilaahayna kaasho hana caajisi hana isdhiibin istaraatiijiyadaha had iyo jeer gaaladu ay u samaystaan macaahidda waxay in badan dowladahoodu daba socdaan iyo shucuubtooda waxa loo yaqaano almacaahid almacaahid alistraatiijiya macaahid la fadhiisiyo rag khubara ah oo mufakiriinahoo wakhtiga dhow iyo ka dheerba dadka u fikira kaasaa lacag fara badan lagu bixiyaa kaasaa dowladuhu waa fulinuune laga shidaal qaataa laakiin innagu waxa la wixii istaraatiijiyaad ahaa oo dhan qur-aanka iyo xadiidkaynu ku haynaa kayd aad iyo aad u qaaliya baynu haysanaa oo fulinuunu inooga baahanoo cid loo fadhiisiiyaba aan u baahnayn ilaahay baa inaga xil qaaday in wax la diraaseeyo laakiin alcaliimu alkhabiir waxyigii uu keenay baynu haysanaa bal xadiidka rasuulku sala allahu calayhi wasalam sida uu tilmaamaya dadka ixris calaa maa yanfacuk wixii ku anfacaya ku dadaal ilaahayna kaasho oo naftaada uun ha kaashanin macnaha ha ku xisaabtami haddaad wax kastaoo barnaamija samayso oo naftoo qudha ha cuskanin laakiin ilaahayna garabso hana caajisinoo ha isdiibin dhallinyaronimada iyo qofka marka uu helo dhaqaale haddaanu aada u feejignaanin dhinac xunbay ujeedaa kodad iyo karkaarku weydaartaa uu ku adhax jabaa in fara badan baa taa laga digaa inna ashabaaba waalfaraaqa waaljidda mufsidatun lilmar'i aya masala ninkaa shaacirka ah waxa uu leeyahay jaaniska mee dhallinyaronimada iyo jaaniska iyo dhaqaalaha saddexdaasoo ishelay qofka way dilaan dilitaan khatar ah qofka way fasahaadiyaan fasahaadka u weyn macnaha haddii aad iska haysato qaxwahaagii haddaad dhallinyaro tahay haddii aad jaanis leedahay saddexdaasoo isu yimi waxay keeni karaan inuu dhinaca xun u rido qofku ilaa man casamahu allah cid ilaahay uu ilaaliyey ayuunbaa dhallinyaronimadiisa iyo jaaniskiisa iyo dhaqaalaha uu helay ama isagu uu leeyahy ama waalidkiisa uu ka helayo dhinaca wanaagsan ula kaca aqoon ula kaca cibaado ula kaca sadaqo ula kaca cilmi ula kaca kutub ula kaca way yarta waxaan badnayn weeye xigmad baa waxay odhanaysaa ina alfaraaqa lilrijaali ghafla walinnisaai halma shayga jaaniska la yidhaahdaa ragga wuxuu ku noqdaa khaflad dumarkana wuxuu ku noqdaa halma halmadu waxa weeye hamaduunbuu ku badiyaa hadday islaani meel fadhiisatay waxba qaban weydo ama inani hamaduun baa ku badanaysa hadduu ninkii dhallinyarada ahaa isaguna waxba qaban waayo dee qaafilun buu noqonayaa fooraroo diin iyo adduunyada ka dhacsan dee hamadiina way ku kacaysaa isaguna ila isba wuu leeyahay waaya waxyaabaha dawada ah waxaa ka mid a ee nafta iyo shaydaanka kaa dhicin kara alrufqatu saalixa saaxiib wanaagsan ama koox wanaagsan ood raacdo yaa shabaab waan jeclaan lahaa muxaadara waxay shabaabka jaamacadda ama dhallinyarada jaamacadda waxay iga codsadeen in caawa jimcaha aan kala soo qayb galo kulan ay dood cilmiyeed ay ku qabanayaan xarunta jaamacadda oo ay kaga hadlayaan tahriibta tahriibta iyo dhallinyarada sida ay u gashay markaa dee waxaan kelmad kalaan leeyahay laakiin way fiicnaan lahayd inay labadaba isla heli lahaayeen oo xalqadanna ay ku qaadan lahaayeen runtii taana maaragtay midda kale xalna waa xal rasmiya xalna waa xal loo isticmaalaya sida barasitimosh iyo xumadjabinta oo kale macnaha tahriibta halaiska daayo kana laiska daayo maxaa keenaya xagga dambaynu haddii wakhtigu inoo saha maxaan kaga hadli doonaa insha allahu laakiin waxyaabahan aynu ka hadlaynaynu ku bilownay ayaa keenaya goorta uu qofku dalkiisa iyo dadkiisa iyo naftiisaba saluugaya waxbaa keenaya muxuu yahay waa waxaanaynu ka hadlayna wey waxaanaynu ka hadlaynaa sababaya waaya marka waa in rufqa saalixa marka aad doonayso inaad badbaado dariiqadaad ku badbaadaysa ilaahay baa haya laakiin wuu kuu tilmaamay waxa weeye jamac wanaagsan oo aad raacdo laa tusaaxib ilaa mu'minan walaa ya'kul طacaamaka ilaa taqiy xadiidkaas oo runtii culimmada qaarkood ay tilmaamaan inuu sanadkiisu xasan yahay wuxuu nebigu leeyahay ha cunin hala saaxiibin qof mu'mina mooye qof kale raashinkaagana yuu cunin qof ilaahay ka cabsanaya mooyaane qof ilaahay ka cabsanaya la saaxiib kaasaa waa ka la fadhiisigiisa iyo la joogiisu ilaahay uu ku xusuusinayo haddii aad suuq joogtaan iyo haddaad masjid joogtaan iyo haddaad madrasa joogtaanba la marka aad la joogto waxaa ku gelaya abateed baad yeelanaysa inaad aqoon yeelato inaad cibaado yeelato inaad horu marto inaad ilaahay raali geliso aakhiro intaasoo dhanba abateed baad u helaysa waa waxyaabaha dawada ah weeye can ilmari laa tas'al wasal can qariinihi faina alqariina bilqariini yaqtadi qofka waxyaabaha had iyo jeer marka la doonayo in la ogaado shakhsiyadiisa iyo maahiyadiisa waxaa la yidhi isaga waxba ha egeegine saaxiibadiisa eeg saaxiibadiisa eeg waataynu kolley mawduuca mar baynu ka hadalnay saaxiibka wanaagsan ee la dooranayay in saaxiibka xun laga digtoonaado mar baynu kelmaddaa wax ka nidhi laakiin waxa aynu ku maraynaa halkan in xalka uu ka mid yahay inaad doorato cid wanaagsan farqi intee la-eg baa udhaxeeya dhallinyaro marka aada raacdo inaan wakhtigiisa ku qaadanaya inta yaruu iskuulka jooga mooyaane inuu soo qayilo oo uu caqaabtiisa iska cuurto marka uu marqaamuu fidhicilanayana uu filimka galo marka uu ka soo baxana inan yar inuu eryado kaa inaad la saaxiibto iyo mid marka uu ka soo rawxo iskuulka ama madrasada masjidkii imanaya kutubtii dhagaysanaya cibaadadii iyo cilmigii wada qaadanaya balwadii ka durkaya wakhtigii waalidka u noqdayna waalidkii raali gelinaya waxay shaqo u baahan yihiinna ugu samafalaya u qabanaya bilaa calaykum labada ah iyo maa wanaagsan dee ka dambe jawaabtu way iska cadda laakiin macnuhu waxa weya aan isku abaabulaynaa labadaa la yskuma doorsan karo waaya taxadiyaadka waxaa ka mid a alinxilaalu alkhuluqi midhkii horeeyaynu ka baxnay midhka labaad waxa weeye dhaqanka leexday fidradii ilaahay uhi dadkan waan ku abuuray oo leexatay waxay la neexan la leexan karaysaa curfiga waxay la leexan karaysaa nafta waxay la leexan karaysaa weerar uu ku hayo ajinabigu waxay la leexan karaysaa iclaamka lagu soo daynayo waxay la leexan karaysaa qaanuun faasidahoo lagu keeno waxyaabahaas oo dhammi waxyaabaha leexin kara akhlaaqda weeye waa inaynu ogaanaa asaaska insaanka ama asaaska ummadaha waa iimaan iyo akhlaaq iimaan wanaagsan ayaa u kasbaya dabcan akhlaaqdana wainaka lacalaa khuluqin caiim nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam ilaahay akhlaaqdaasi ku ammaanay kaana khuluquhu lqur'aan caaisha waxay leedahay akhlaaqdii nebigu waxay ahayd qur-aanka marka waxyaabaha curfigaa waxaa ka mid ahee qofku deegaanka ama bay-ada uu joogo kaga imanaya waa wax saamayn weyn ku yeelanayo shabaabka caqabad ku ah inay horu maraan bay-adiisa iyo curfigiisa iyo caadada dadkaasi leeyihiin oo liidataa waxay keeni kartaa shabaabku inay horumari waayaan diin iyo adduunyada culamada mufakiriintii waxyaabo kaleo dee wadamadooda ka jira ayay sheegaan laakiin aniga waxa ii muuqan lahaa runtii marka wadankeenna la eego waxyaabaha shabaabka caqabada ku ah waxaa kamida waxaa ka mid a qabyaaladda waxaa ka mid a aqoon darrada iyo jahliga waxaa ka mid a balwadda waxaa ka mid a duruufta dhaqaale intuba kolka ay isbiirsadeen waxyaabo badanoo runtii khatarle wey aan horraysiinee waxoo dhanna waxa u asala ama mixwar u noqonaya jahliga qofku hadduu diinta ilaahay garanayo oo xaqa ilaahay uu ogyahay oo xaqa ummadda uu ogyahay oo aakhirada uu socdo uu garanayo oo macrifo uu leeyahay intanoo arrimoodba dee qof ilaahay uu shar la damcay mooye intanoo arrimoodba way u sahlanaanaya way u sahlanaanayaan marka aan idhaahnee dadku haddii ay aqoon diineed yeelan waayaan walow aqoon maadi meeshay doonayaanba ha ka gaadhaan oo kitaabka iyo sunnaha qofkii aanu waxba ka garanayn oo isagoo diintiisii ay ag taalla haddana qariib ay ku tahay agtiisa dadka qaarkood baa markaad waxu sheegtay ayaa aad buu ula yaabaya waana shay aad u sahla diinta dhexdeeda oo waxyaabihii bilowga ahaa caqiide iyo cibaadaba ayaanu waxba ka garanayn masaajidkana wuu ag joogaa madarisadii buu ag joogaa waa qof muslimahoo ku abtirsanaya islaamkii ayaan darre aada u weyn weyn marka jahligaas shabaabow inaa u gurmataan dadka lodkiinna ah wiilal iyo gabdhaba oo ay isku daydaan macrifada iyo aqoonta aad leedihiin inaa wax ugala gurmataan wax la isku sadaqaysto waxa kow ka ah cilmiga cilmun yuntafacu bihi sadaqooyinka waaweyn buu nebigu ku daray calayhi salaatu wasalaam marka sidii aynu horeba u sheegayna afartii qofeed soo qabanaysa haddaad isku daydo taswiid cilmiya inaad tahay cilmiya siiso oo waxyaabaha caqiidadooda iyo cibaadadooda asaasiyaadka u ah inaad u dhisto ood fikirka u toosiso qofka aad la saaxiibaysa haddaad isku daydo wax weyn baad soo kordhisa qofka looma baahnaa inaad saaxiibtinimo keliya un ku keento laakiin waxu kordhi arrintaasi kollay mowduuc gaara bay u baahan tahay macrifada iyo cilmiga iyo muhimadda horumarka shabaabka uu ku leeyahay midhka labaad waxa weeye waxaan la yidhaahdo qabyaaladda oo runtii akhlaaqda curfiga ama caadadu ay leexin karta ka mid ah shabaabka wax badan bay taasi dhibaato ku tahay shabaabku halkay isdhex geli lahaayna la doonaya inay isdhex galaan iyagoo ilaahay meel ku wada abuuray oo ay wada degan yihin halkay naadiye cilmiya samaysan lahaayeen fagaarayaal macrifada iyo cilmiga lagu kala faa'iidaysto halkay isugu iman lahaayeen maktabado wax lagu daalacdo oo munaadaro cilmiya la yeesho maadi iyo diiniba halka ay masjidka multaqa caama ka dhigan lahaayeen hadday reerahooda iyo xaafadahooda ay ku kala biiraan oo maqaaxyahooda un ay fadhiistaan oo odayaashooda qura ay wax ka dhagaystaan dee taasi arrin maaha waxba lama soo kordhinyaa shabaab shabaabow waxaa la doonayaa inaynu bedelaynu meesha ka saarno naxliga qabiilkiiee dadka naafeeyey oo qofka waxa lagu qiimaynaya uu noqdo qiyamkiisa iyo diintiisa iyo akhlaaqdiisa iyo aafaaqdiisa waasica aragtidiisa dheer in lagu qiimeeyo iyo sidaa ilaahay uu tilmaamay alla kacadfiga iyo iimaanka ta aynu u baahannahay waa taa oo bulshadu ay isdhex gasho oo lasoo yareeyo cudurrada runtii dadka habsaamiye kow qabiilkuu ka yahay balwadiiba iyaduna runtii ka mid o caqabadaha ka mid ah yaa shabaab haddii ilaahay adiga uu kugu nicmeeyey inaad masjidka soo gasho oo jaadka iyo sigaarkaba aad ka afaysato dee rag badan baa bannaanada taagan rag badan oo dhallinyarada lodkiinna oo ehelkiinna ah oo ummadda ka mid ah ayaa waxbarashadiina ku jira qayilayana qofku marka uu waxbaranayo qayilayana ama balwaduu leeyahay waxbarashadiisu caadi miyay noqonaysa caadi ma noqonaysaa dee caadi maaha marna wuu marqaansan yahy marna wuu qaadiraysan yahay muxuu laylis ka soo shaqeeyaa ama muxuu wax faa'idaystaa saw kan marna laabane qaadiraysan marna findhicilanaya ee marqaansan ee cirkaa maraya ee daara ka dhisaya adduunyada dabadeeda nin marqaansan odayaashii baynu arkaynaa yidhi waan marqaansannah ee dhididka buurbuurani uu kasoo daadkasoo daadanaye dhallinyaradii oo haddana waxbarashadii ku jirta qayiilaysana waa ayaan darre aada weyn runtii duruufta dhaqaale iyaduna qayb bay ka tahay laakiin wakhtigii rasuulka sala allahu calayhi wasalam iyo wakhtigii asxaabta iyo wakhtigii qaybo badan oo salafka ah dhaqaalaha aynu haysanno may haysanin umanay dhoweyn ee waxaa la jihaadayay oo cadow la xoraynayo gaal oo dhan sanka laga galay oo islaamka la gaadhsiiyey jihooyinka caalamka oo meel walba laga warkeenay oo dadka khayrka loo gudbiyey iyada oo dhaguxu beerka uu ku xidhan yahay iyada oo dhaameelka iyo caleenta geedka la cunayo iyada oo la kabala-yahay oo lagu duubayo go-a cagaha lagu duubayo intaasiba waa dagaaladii siirada haddaad akhrido rasuulka sala allahu calayhi wasalam intuba way kaaga muuqanayaan marka iyada laftigeedu duruufi waa jirtaa laakiin dee xalkeedu waxau noqonayaa in aqoon la yeesho oo runtii aqoonta maadiga iyo diiniga labada way wada socdaan waxaa la yidhahdaa iminka meeshan adduunyada saddexaad gaaladu ay u bixiyeen afrikada iyo islaamka roll materialka ay ka dhoofiyaan waxan ama macdanta ama xadiidka marka ay wadamadooda kusoo sameeyaan shayga boqolkiiba toban baa la xisaabiyaa boqolkiiba sagaashanna iyagaa qaata haddii galbeedka la geeyo iyo haddii bariga la geeyo china iyo jabaan haddii la geeyo waxa roll materialkee laga guranayo adduunyadana yidhaahdeen waa saddexaad oo kayd bay noo tahay boqolkiiba sagaashan iyagaa qaadanaya boqolkiiba tobanna iyagaa la xisaabinaya boqolkiiba boqol iyaga sagaashan iyagaa leh tobanna waxay siinayaan ciddii ay ka qaateen waxaa lagu tilmaamayaa sagaashankaas waa aqoontii aqoontii ay ummadahan dheeraayeen ee intay iska fidhfidhiyeen ee iyagu samaysteen adduunyada weeyaan macrifadii weeye sagaashankaas wixii dadkii lahaana toban baa la siiyey ninkii aqoonta lahaana sagaashan buu dheeraystay waa farsamo la kala dheeree si orod maaha wey marka waxaynu u baahannahay dhallinyarada in loo horseedo maamulku inay shaqooyin u horseedaan tujaartu in loo horseedo dadkani sidii ay shaqo u heli lahaayeen waxa xaqiiqatan maanta aynu maraynaa meel adag bal bilaa calaykum dhuunigii u fiirsada malaa in badanoo idinka midii reeraba ma masruufaan oo waa noocii dee la odhanaya uun aadan shabaabkii loo dadaalayay baa ka mid tihiin laakiin haddii la yidhaahdo bariis iyo daqiiq soo iibiya imaka ma ka soo iibiseen bakhaarada lix bilood ka hor sideed iyo toban dollar buu kiishku ahaa o wiig ka horna wuxuu maraya konton dollar maantana wuxuu maraya lixdan dollar wiig gudihii baa toban dollar kaceen kiishkii dadku ay cunayeen bariiska bariis soomaalina bariis lagu ibtileeyey bal wiig gudihii marka oo halkaa maraya xaguu ku socdaa istaagina maayo marka dadkii waxay u baahan yihin xal bay u baahan yihin dhabanahays baa ka soo hadhay halkanna way wada yuururaan wax qayilaya iyo wax gidaar iska fadhiya weeye dadka awooddoodii iyo aqoontoodii way cadilanta waxaa loo baahan yahay ummaddu inay horumar yeelato oo waxay kasbato oo waxay soo saarto waaya marka shabaabka kollay mushkiladahooda taa faqriguna qayb bay ka tahay laakiin waa arrin loo baahan yahay maamulka tujaarta acyaanta dowladda inay u horseedaan dadkani sidii ay uga bixi lahaayeen duruuftan sidii dadku ay isugu tashan lahaayeen in laga fikiroo loo fadhiisto wa ilaa haddii aan taa xal la keenin de waaba iska dhici kartaa amniga aynu ku faanayno laftiisa inay khatari geli karto waaya kolley wakhtiguna waa inaga soo urursan yahay waxaan odhan karnaa dadku arrimahan oo kale waxay kaga bixi karaan waxay kaga bixi karaan sabir waxaa lagaga bixi karaa iimaan waxaa lagaga bixi karaa dulqaad ayaa lagaga bixi karaa arrintu waxay gaadhay waa kolley qodobada dambe ayay arrintaasi khusaynaysaa oo waxaa ka mid ahaa waxyaabaha keeni karaa taxadiyaadka ka mid ee dariiqa ka leexinaya shabaabka duulimaadka maskaxeed ee ummadaha shisheeye ay shabaabka kusoo qaadeen ama maskaxdii dadka sida looga qabsaday dadkii oo maskaxdii laga qabsaday iyo duruuftan dhaqaalo oo isbiirsatay waxay keentay inay shabaabkeenii badaha ku leedaan oo waxaan loo yaqaana tahriibka badaha lagu leedo maxaa taa keenaya qofku had iyo jeer markaanu isku kalsoonayn laa yactamid cala allaahi uma laa yactamid calaa nafsi ilaahayna ma cuskanayo naftiisana ma cuskanayo waxa ay u muuqdeen wadamadii shisheeye iyo wadamadii gaaladu duulimaadka dhallinyaradii maskaxda laga qabsaday daraaddeed inay janno yihiin halka uu ku sii socdaa inay jannadii tahay ayuu u qaatay halka uu ka cararayaana inay cadaabtii tahay arrin aad u yaab badan weeye waxa uu ka tegayaa dalkiisi waxa uu ka tegayaa deegaankiisi waxa uu ka tegayaa meeshii diintiisu sharafta ay ku lahayd ay ku aloosnayd waxa uu ka tegayaa waalidkiisi meeshii lagu yaqaana in hebel uu ku ahaa cisiga uu kulahaa buu ka tegaya waxa uu sii dhex marayaa intaasoo saxraa waxa uu tegayaa meel laga soo tuurayo meel lagu xidhayo meel lagu ihaanaysanayo ayuu u socdaa arrintaasi waa arrin aad u khatar badan waxa kaloo nasiib daraa waalidka qaarkood inay ku sahayayaan sooma dhacdo waalidka in fara badan oo ka midii daare wiibiyeen jagooyinkiibaa mararka qaarkood jaba markaasa war jagadii maxaa maxaa dhulkii jabiye saa la odhan carruurtii tahriibtay baa loo dirayaa waa loo kaashgaraynayaao jagadan berigii hore odaygu intaasu u diiday waan arkay qaar leh markaa kolkii dambe carruurtiibaa qaar liibiya kaga go'doomeen dhaskawn buu sameeyeoo qiimihii buu jebiyey markaa dabeetana wuu u kaashgaraya halkaasuu ugu diraya qaybo kale xoolahoodii iyo geeloodii bay soo xaraashayaan dabeetana lacag baa laga dabadiraya badweyntii baa lagu leeanaya qaarkood baa la tilmaamaya inay dugsi sare ka baxeen jaamacadihiina ka baxeen qofkiioo jaamiciya naftiisii badda dhigaya ayaan darre aada u weyn weeye shabaabo waxyaabaha la doonayo inay uga gurmataan walaalihiin oo haqaafadooda dhistaan oo xaqiiqada wadamada ay ku socdaan usoo bandhigtaan maqal iyo muuqaalba cidda la doonaya ammaanadaa inay gudbiso marar badan inagu ka hadal laha waa idinka luqad gaar ay leeyihin shabaabku rag iyo dumarba ay ku wada hadlaan luqadaynu kula hadlayna mid aan ahayn oo hoos oo lahjad khaasa bay leeyihin shabaab marka lahjadaa inaad kula hadashaan oo dadkan qancisaan oo sabirkii iyo iimaankii lagu kobciyo oo haqaafadooda cilmigaa la dhiso oo dalkooda iyo dadkooda ay saluugeen runtii ay iimaan u yeeshaan taasina waa midhaynu xusi lahayn waxaynu kusoo gebagabayn lahayn walaalayaal iyadoo kollay dee laga yaabo marar kalena in laga hadlay arrin caam ah arrintaa caamka oo ah waxaa ka taagan duruuf adag dalkii iyo dadka dhexdiisii oo maaragtay dhinaca raashinka ah marka waxaan guubaabin lahayn idcaamu tacaamin la sameeyo oo raashinka la bixiyo oo dadkii masaakiinta ahaa way ku duruufaysan yihin meeshii waa ku dhiban yihin waxaa la goyn laayahay markay dadkii waxba soo saaran waayeen waxaa la goyn laayahay wixii dabadda ka imanayay marka waxaan ku waanin lahayn walaalaha waxhaysta raashin badan iibiya oo dadka u qaybiya walaalaha tujaarta ana waxaan ku waanin lahayn wakhtigan oo kale in dadka laga ceesho oo lacag badan laga helo waa arrin la odhan kara malaha qofka waxa ku sunoobaya baayac mushtarigiisa waxaa ku sunoobi karaba ubadkiisa marka inaad naxariista idinkuna ogaataan rasuulku wuxuu leeyahy sala allahu calayhi wasalam raxima allahu mra'an samxan idaa baaca waida ishtaraa waida iqtadaa ilaahay ha u naxariisto qof naxariis iyo saamaxaad badan oo dadka u dabcinaya markuu wax sii iibinayo iyo markuu wax soo iibinayo iyo marka uu gashi qaadanayo ee dadka lacagu kulaha uu ka qaadanayo qofka saddexdaa jeer ummadda u naxariista ilaahay ha u naxariista buu nebi uhi calayhi salaatu wasalaam arwuu kala go-ay bariiskii iyo daqiiqdii oo aan jaaniskaa ka faa'iidayna imikuu qarqarxayaae ka daaya ganacsatadiinnu dadka u naxariista oo u dabciya qofka faa'iido waa loo ogolyahay laakiin naxariista uu nebigu ku ducaynaya calayhi salaatu wasalaam si aynu hello waa inaan naxariista laga tegin ciddii wax helaysaana waa in raashinka la qaado oo dadka loo qaybiyo waayo qofka jaa'ica ahi waxa uu xaq inoogu leeyahay xaq weliba aan sunno ahayna waajiba inuu helo idcaam oo wax la siiyo ka qaawani wuxuu xaq inoogu leeyahay in dhar la huwiyo ka jaahilka ah wuxuu xaq inoogu leeyahay in wax la baro ka khaa'ifkee cabsanaya wuxuu xaq inoogu leeyahay in amni la siiyo wahada ma aquluhu waastaqfiru allah asalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu waxaa kusiiya muhiima oon iskula darin abaarka lafiiku markaysa maanta dhalinyarada ka hadlaya arrinkan internetka runtii af dhalinyarta imika waxay aada ugu jihaysan yihiin oy ku jeedaan bahalka internetka ilaahi subxaanahu wa tacaala wuxuui waanzalna alxadiida fiihi ba'sun shadiidun wamanaaficu linnaas dhibna wuu leeyahy dheefna wuu leeyahy waa t v-gaas aynu daawanay screamka dhibna wuu leeyahy dheefna wuu leeyahy raadiyogu dhib iyo dheef wuu leeyahy kana waa lamid kana waa lamid maadaama waktigii laga hadlay in laga faa'idaystana laga warramay waxaa runtii iminka dhalinyaro badan badan badan badan aad ku arkaysaa iyagoo aada u xiiseynaya oo gelaya waana runtii waa muhiim aqoonta ku jirta in lagala soo baxay wanaagsan waana markaad eegto jaaniska iyagii annaga iyo kuwii naga horreeyey iyo kuwii nagu xigay waa nimco ilaahay idi siiyey marka xaggaa laga ego laakiin haddaad geemis ciyaaro un kaga faa'iidayso iyo waxaan faa'iido lahayn iyo wax yaroo issishiidayo haddaad waxaasun ku wado waktigii kaaga lumo waa ayaan daro amase aad kaga faa'iidaysato haasawda aad hablaha un magartaa kamaradana dushaan saaraya adiguna soo saaran tiro daawan waxaa jira runtii markaynu de xaqiiqfiso ma jirta de adeer ilan runtaynu ku wada hadlaynaa luqadii rasmiga ahayd ayaynu ku wada hadlaynaa aad ayaan daro kaga faa'iidaysato waa waa waa cudur baan odhan karnaa dhalinyarta imanka dhalinyartii hore aanay ula aanay lahayn ay kuna leeyihin waxaan odhan lahaa ka faa'iidaysta maadiga kaga faa'iidaysta diinta kaga faa'iidaysta xataa masalada diiniga ee doontaan waad weydiinaysaa una way soo boodaysa maadiga kaga faa'iidaysto ama chemistry inoo baro dee sheekhu waa kaa yidhi wax kaynu marayna waad arkaysaan ama physics ku baro ama biology ku ama history ku baro waxa doonta ku baro wax faa'iido loo ummaddii anfacu leh ku qaado arrintaa runtii waan iskula dardaarmaya ta kale runtii arday baad u badantay saan dareemayay soo saa maaha arday baad u badan ama jaamacad ahaada ama secondary ahaada ama qolo dugsi dhexan ahaada waxaa muhiima ardayda in badan oo ka midi waktiga fasaxa waktiga imtixaanada ay soo dhow yihiin masaajidka maalan aad buu yimaada masaajidkan kaan aad u qiyaaso laakiin inaad fahanteen waxaad u jirta laakiin daamed baate markay imtixaanku dhammaado ardayda arki maysid dad badan baan marka anigu imaamka masaajidka maadaama ahay dad baa dad jibaysan baa ku imanaya sheekhow halkan un baa fargure lagu akhrisanaya fargure bidix yani waa tacliinta maadiga diinba lagu akrin maayo dhallinyartu wuxuu waa noo daaya baan ku dhaha daaya daaya waar inankani salaadana duhurkiibuu igu ilaalinaya oo casarkiibuu ku ilaalinaya oo maqribkiibuu ku ilaalinaya oo cishaa'igiibuu ku ilaalinaya oo qaar baa laga yaabaa inay seexdaan subaxii ku ilaaliyaan haddaan halkan ka eryoonada waar joojiya wuu seexano wuu qaadiroono kii ma garanaysaa sheeku ka sheegay qaadkii ma garanaysaa dee kiiba igala fadhiisan doona ii daa inanka anigu waxaan doonayay fikirkaygu wuxuu ahaa horta midig iyo bidix diintu midigta haydii noqoto waxaa la doonayaa maalinkaa imtixaanku dhammaado masaajidku inuu buuxsamay dahay ilan tacliimtii iskuulku waa fasal ee waxa weeyaan imtixaanku uu dhammaado waktigaa in masaajidada la camiro oo duruusta aad ka faa'idaystaan weliba mas- maskaxdiinu aad bay u wanaagsantahay inaad ka faa'iidaysataan oo duruustan bilaashkaa meel laga helaa ma jirte ee masaajidada ka socota iyo dariska intuu bilaabma dhammaanaya ani waxay ila tahay masaajidada camirta oo jaaniska ka faa'iidaysta waana a- waxaan odhan karaa haddaan internetkii xagga waad nagaga wanaagsantihi jaaniskii ardaydii hore waktigayga wixii naga horreeyay idinkaga wanaagsanaayeen been idiin sheegi maayo gelinka hore haddaanu iskuulka tagno gelinka dambe guriga marka lasoo yaro joogo arday duruustiini hadduu baranayo iyo wax kale iyo hadduu yaro jiifsanayo shanta markay gaadho masaajidadaa la tegi jira inta masaajidada ku xidhnay deedna arday waliba masjid buu ku xidhnaa maqribka tafsiirku dhigan jiray maqribka tafsiirka waa la dhigi jiray tafsiirku dhigan jiray bacd cishaagana cashar kulu qaadan jiray gurigooduu hooyan jiray duruustiisii buu raaci jiray amaa idinka miya makhaayadaha iyo internetku aad bay idinku badan yihiin makhaayadaha cuntada dee ka cuna kana shaaheeya ooma diidayne laakiinse waxa weeye dee faa'iido badan oo kaleo ku jirta ma jirto waxaa jira ardayda isku wada mid maaha maalin dhexdeedan khudbadda ka sheegay waxaan soo maray iskuul baan soo maray weliba secondarya oo iskuulladeena ka mid ah inan baan arkay inantaasi anuu iskuulkaan hormaraya gaadhiga gawaari badana way hor socotaa meesha inan bay ku dhegdhegaysaa waa bannaan cidlaa aad baan uga naxay qalbigaygana runtii waxbay ku abuurtay waalidkeed saa ku soo diyaariyey adduun oo dhan baa loo soo diyaariyey waa lasoo quraacsiiyey baskii baa lasoo saaray waa lagu fakeraya waa inantu way ka baxaysaa waa la leeyayo waa halkana way ciyaaraysa waxaan kaloo arkay cagsi waa bilcagsi inan baa habeen maalintuu imtixaanka iska darigu dhammaanaya maalin ka dhawey ee berri oo kale haddamuu dhammaan berru dhammaanaya ayaa wuxuu igu yidhi sheekh iskuulkii berritoodaa imtixaanka noo dhammaanaya waxaan doonayaa buu yidhi qur-aanka inaan si dhaqsaa u xifdiye meel ma ii garanaysaa buu yidhi qur-aanka aan ku xifdiyo horta dhammee baan ku odhi horta bal berri ha dhammaatay sig baan ku odhi waa laba arday akhlaaqdoodii iyo fikirkoodii xataa ay aada u kala duwan yihiin waxaan markaa odhan lahaa waxay la tahay ardaydan ardaygaa noocaa dambaa aynu ku dayayno jaaniskiinuna yaa noqon un maadi quree diintana ku dadaal weliba maskaxdiinu way furanta weliba maskaxdiinu aad iyo aad bay u furanta jaaniskaa aada uga faa'iidaysta iyo ku-xidhnaanta masaajidka iyo ugu dambayn waxaa runtii jira baryahan dambe marka ay dhallinyarta aada wax u barteen xataa hablihii baa tushiish lagu furay waraaqaa la ii soo diraa oo masaajidka laygu lay keena xataa hablihii baa dhallinyarta haaba mararka qaarkood waxaa la gelinayaa mustaqbalkoodii baa murug la gelinaya ee sida ardaydii tahriib soo kun tahriib lama gelin inamadii tahriib baa la geliyay intoodii badnayd dhoof marka si badaha ku wada qallimin hablihiina waa fikir iminka socda oo iminka soo baxay dhowr jeerna runtii soo gaadhay waraaqana runtii laga soo qoray waxa weeye inantii waxaa la leeyahayba quruxdaada muuji marka xafladahana tag habeenadii magaranaysa halkaa heblaayo heblaayo tago markaad adigu ismuujiso ee lagu arko kadib hablihii baa iisoo qoraya maaha waxaan anigu iska leeyahay dabeedna markaa adigu hadhow baad xijaaman doontaa eh hadhow dee marka arrinku adigu aad ismuujiso kadib ee guuriyo haddaad waxesho guurikoodii baa mustaqbal la gelinaya ay ayaa la gelinaya khalqa la gelinaya runtii xaqana lagama xishoodo waa laga yaabaa inaad idinku la yaabantihiin laakiin wax jira aniga naftigaygu markii ugu horeysa waan yaabay laakiin markii dambe marka waxaan leenahay horta waa meel laga shaydaanku ka soo gelaya inanta xijaab mustaqbalkaa kaa xumaan looma dhiga dhe looma dhigo tahriibkuu la mid yahay waa nooc kale laakiin wiyo iyo tahriibkan baa ku badan welina lama sheeg waxay la tahay hablahu iimaankiina ku adkaada dhaqankiina ku adkaada noocaasoo kale doonaya inay xijaabkiina iyo diintiina fasahaadiyaan iska ilaaliya waxaan jecelahay inaan intaa kusoo gabagabayno mustaqbalka dhalinyarta allah inoo wanaajiye walaalay allah inoo wanaajiye mustaqbalkeena oo dhanna allaha wanaajiye aniga iyo raggayga waaweyn baa dareemaye dhadhankay bahashu lahayde idinkana allaha idin dareensiiye if ya akhra allah inoo toosiyo wa sallallahu ala nabiyina muhammad